subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subax oo aad ka dhegaysataan warbaahinta snaig qodobada aad ku dhegaysan doontaana saaka waxaa qayb ka ah madarasooyinka lagu bartay xifdinta qur-aanka kariimka oo kusoo badanaya xaafadda horseed ee magaalada jowhar mashruuc iftiimin ah oo laga hirgeliyey magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay dhakhaatiirta soomaaliya oo ka qaybgalay daafurka qaliimada shabakada arag ah oo muqdisho lagu qabtay roob ka da-ay baydhabo oo saameyn ku yeeshay dadka ka shaqaysta suuqyada farsamada gacanta xubnaha sarifka iyo ciyaaraha ayaad ku dhagaysan doontaan akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid ah hiiraan oo heshiis nukriyeel ah la gaartay maraykanka qodobadaasaad ku dhagaysan doontaan ee u diyaargaroobay isagaoo dhammaystiran
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqaynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqaynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
waa subaxnimo sabtiya taariikhdan ay ku hasteysan tahay sagaal iyo tobanka bisha afraad sanada labaatan shan iyo labaatan warkii intuu socdo waxaydana socodsiin doontaa anigoo asaar cabdi xuseen dhanka iyo farsamadana waa injineer saki madarasooyinka lagu barto xifdinta qur-aanka kariimkaha ayaa kusoo badanaya xaafadda horseed ee magaalada jowhar madarasada umahudda waxa ay ka mid tahay madarasooyinka lagu barto xifdinta qur-aanka kariimka ee ku yaala xaafadda horseed ee magaalada jowhar dugsigan ayaa wax ka barta haween tiradooda gaaraysa ilaa boqol iyo konton haween ah kuwa oo ka kala yimaada xaafadaha magaalada suleymaan daa-uud siido oo ah maamulaha dugsiga umahudda ayaa ka barbixiyay aasaaska dugsiga iyo heerarka uu soo maray dugsiga waxaa la aasaasay labada kun toban iyo todobadii ayaa la aasaasay wuxuuna furan yahay sideed sano ayuu dugsi hadda uu furan yahay waxaana ugu dhaliya waxaa aheeday markaa hal gabar keliya maxaa yeelay wax wuxuu kasoo bilaado fikir wuxuu kasoo bilaado hal qof kadib haddana fikirkaas wuxuu noqdaa mid markaa oo faafo oo guuleysto mid kalena wuxuu noqdaa mid guul dareysto gabar markaa doonaysa inay ayada ay wax barato oo markii ay yareed oo hooyadeed ama aabaheed curud u aheyd oo markaa ku mashquulsay inay markaa eri iyo lo iyo waxyaabahaas ay raacdo gurigii oo hooyo ay xoog u ahayd sidaa aageed waxbarashadii dugsiga iyo iskuulka wax maynan soo baranin hooyo gacamidig ay u ahayd iyo aabaheed gabadhiyaa markaa codsatay in dugsiga loo dhigo ayadiyaa loo bilaabay sidaa markaa la waday darisaalaha imaadeen waa ardayda sida imaatay dugsigii wuxuu sii galay jaaruu galay waa ka baxay gurigii markaa qof qoys gurigiis in dugsi lagu sii dhigo oo markaa lasii joogo taas waa kasii weynaada dugsi ardayda soo badatay ijaar ayaan raadsanay ijaarkii waan helnay ilaa waxaan ku jirnay muddo labo sanaan ku jirnay waa kasoo baxnay haddana waxaan helnay boos oo markaa waqaf ah oo gawar ay sadaqaysatay oo ardayda ka tirsan mid kalena oo ardayda ka tirsan ayadana waxay baxsatay lacagtii dugsiga lagu dhisi lahaa ayay dhiibatay marka ilaa heerkan ayuu hadda taagan yahay dugsigina wuxuu soo maray heerar markaa kala duwan haddii aan soo xasuusano oo aan sheegno wuxuu soo maray mar aanan lagu dhihi jirin asigoo aanan wax kaleyn kor wax ka dabool aysan lahayn oona la dhigan jiray waqti markaa kuleel sideed saaca la dhigan jiray korna wax baraaka kama saarnayn hadduu roob soo da-o waa la kala tegi jiray hadduu markaa kuleel daran oo yimaado waa la kala tegi jiray haddii oo gurigii laiskugu yimaado ama meeshii laiskugu yimaadona waa la kala tegi jiray heerka hadda aan joogno waa markaa heer oo guuleystay oo markaa lagu farxay maxaa yeele wax walba waxay ay rabaan dhabar adeeg iyo adkaysi markaa sabar iyo dadaal ay rabaan waxaan loo sabrina markaa lama gaaro heerka hadda uu taagan yahay ardayda waxay leeyihiin uniform ay leeyihiin hortii ma aysan lahay jirin waxay leeyihiin microphone ayaga wax ay ku bartaan oo gaar u ah waxay leeyihiin wax walba oo markaa dugsi uu leeyahay oo wax loogu barto ay leeyihiin ayaga ay ku akhristaan haddii ay noqoto sida kutaabkii haddii ay noqoto sida markaa sambuuradihii cashiradii jaasadihii wax lagu qoraayay microphonekii wax ay ku baranayaan uniform ayaga gaar u ah sidoo kale gabdho badan ayaa yimaadeen oo ay badan yihiin hooyooyin oo maanta markaa guriga leh oo markaa ilmana haayo ayagoo culayskaasna haayo ilmana korinayo ay ilmahooda inay dugsi usoo diraan ay iskuulna ay u diraan ay ayagana soo baxayaan waxbarashadii ay soo aadayaan taas waxay ku tusinaysaa marka dadaalka iyo waxa ay ugu jiraan dhankoodana ayagana way dadaalayaan macalinka keliisma dadaalayo hooyo maanta quraac iyo qadal laga rabo oo haddana dugsi dhiganayso wayartaa oo adkaysigaas oo leh wayartaa madarasadan ayaa ka mid ah madarasooyinka sida gaarka ah wax ugu bartaan habeenka ku nool jawhar mashruuc iftiimin ah ayaa laga hirgeliyey degmada baydhabo ee gobolka baay sida warbixintan ku faahfaahiyo cabdiweli axmed hilowle munaasabadan lagu daafurayey mashruuca iftiiminta xaafadda barwaaqo ee magaalada baydhabo ayaa lagu guulaystay in la gaarsiiyo korontada beeko kaasoo lagu dalagalay dadka degan deegaankaas dhowaan la siiyey qeybo ka mid ah daadejinta adeegyada dowladda daafurka ah mashruuca iftiimiinta xaafadda barwaaqo ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed wasiiro maamulka gobolka baay kan degmada iyo madax ka socday hay-adda fulinaysa mashruucani waxaana goobta ka hadlay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis lafta gareen munaasabadan qiimaha badan oo isla meeshaan afar bilood ka hor shan bilood ka hor lix bilood wey lix bilood ka hor aan ku daahfurnay mashruuc ballaaran oo koronto siinayo xaafad cusub oo xaafadaha magaalada baydhabo ka mid ah oo xaafad soo koraysa ah oo xaafad fidaysa ah oo xaafad hadda digudejin iyo qurxin iyo bilicdeeda laga shaqeynaya maamulka ay gacanta ku hayaan ay tahay yaa lagu guulaystay mashruucii korontada iyo ifinta xaafaddaas lix bilood ka hor intaan ka furnay inuu maanta noo gabagaboobay soona dhammaaday dadkii ayaga ahaana ay maanta haystaan waxay ku faanaan ku farxaan noloshooda hormariyey amnigooda hormariyey runtii sharafay ii tahay aada iyo aadaan ugu faraxsanahay waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo cid kasta oo gacan ka geysatay dowladda ingiriiska oo safiirka hadda intuu ka hadlaayay hay-adaha kale oo kasoo shaqeeyey noocyadooda kala duwan maamulka gobolka iyo degmadaba oo dee wakti badan badan badan geliyey sidii degmadan ay horumar iyo bilic iyo qurux iyo nololba ay ku helay ka shaqeeyey iyo beeko oo ah shirkad korontada siiso magaalada baydhabo dad reer baydhabo ahna ay leeyihiin runtiina aad iyo aada loogu faa'iiday guud ahaanna marka hore faa'iido weyn lagu qabay oo magaalada koronto siiyey daruufta jirto ayagoo ku adkaysanayana ifiya magaalada waa ognahay xaaladaha iyo sida ay ku shaqaynayaan hase ahaatee laakiin waxaa ilaahay mahaddiisa ah inay beeko ay ku mahadsan tahay inay u dulqaadato dadkeeda kana shaqayso sidii ay koronto ku filan ay u siin lahayd magaalada baydhabo inta badan mas-uuliyiinta ah dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa waddo dadaalo lagu garab istaagayo dadka ku nool deegaanada maamulkaasi mahsaned cabdiweli ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed ayaa ka qayb galay daahfurka qaliimada shabakada aragga oo lagu qabtay magaalada muqdisho caasimada dalka waa kan cabdicasiis xasan cabdulle
ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed ayaa ka qayb galay daafurka qaliimada shabakada aragga oo markii ugu horeysay ka howlgalaysa gudaha dalka gaar ahaan magaalada muqdisho maamulaha isbitaalka ali xisaan ee magaalada muqdisho ayaa faahfaahin ka bixiyey shabakadan aragga oo markii ugu horeysay ka howlgalaysa soomaaliya barnaamijkan oo hadda retinal surgeryga waxaa ka horeeyey sida dhakhtarka uu sheegay muddo shan sano ka hor in laisku dayay barnaamijkan cornea transparentiga runtiina dad badan ay ka faa'iideen oo maanta muqdisho jooga ama gobolada jooga waxaa ku xigay barnaamij kaleeto oo aada dadka u faa'iiday ay ka mid ahaayeen umad badan dad badan oo arday ah ay ka faa'iideen oo ahaa barnaamijkan refractive lasig surgeryga oo asna aada looga faa'iiday ayaa ku xigay waxaa saddexeeyey barnaamijkan oo ah inta badan caqabado badan lagala soo kulmay oo maxaan ku rahdaa runtii waxaa ka dhawaajiy doctor axmed coostiga runtii markaan carabaano waxaa taqriiban wax oo adi nus milyan qeyaf ayaa ku baxay insha allahu tacaala markii laisku daro microscoobka iyo mashiinkiisa insha allahu tacaala waxaa caqabadaas dheer iyadoo lacagta intaa leeg ku baxday haddana inaan ogaanay in wadankeena aan waxwalba la keeni karin oo ay ka mid ahayd in la yidhi mashiinkan not possible in africa in la geeyo dhibaato weyna laga soo maray waxaan nooga markhaati kaco doona insha allah kambanigii waxaa lagu wareejiyey in xawilo oo la geeyo south africa oo la wareejiyo inta holland laga qaado south africa la geeyo south africa bacdi laga soo diro somalia la keeno runtii waa culays badan laga soo maray laakiin maanta ayaan joognaa natiijadiisii oo alxamdulilah dad badan ay ka faa'iidaysteen ahamiyadeenna taasay ahayd insha allahu tacala waxaa taargetka noo ahaa oo aan ku fikiraynay laba kun labaatan iyo kowdii ilaa hadda aada loogu fikiraayo laga shaqeynaya maskaxda dhinaca kale culammada iyo martisharafti kale oo isugu jira dhaqa dhakhaatiir iyo kalkaaliyaal caafimaad ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay in soomaaliya la keeno shabakad ka shaqay doonta dhanka aragga
runtii xafladan daahafurka ah qaliinka indhaha qaybaha ku saabsan isbitaalka alixsaan uu samaynaayo waa arrin aad loogu farxo oo horumarka wadankeena qayb ka noqonaysa isbitaalkuna runtii isbitaal sida magaciisaba uu yahay al ixsaan oo ixsaankiisa u badan yahay ayuu yahay oo dad badan howlahaas caafimaadka oo indhaha u qabta ah waan u mahad celinayaa dadka hawshaas wado oo doctor shiino ugu horeeyo iyo asxaabtiisa caafimaadkuna ilaahay ayaa bixiyee waxyaabaha ugu muhiimsan ee adeega bulshada loo qabto ayuu ka mid yahay weliba haddana indhaha markii la yidhaahdo waa meelaha yani xanuunkeedana aan loo adkeysan karinoo saxar yar hadduu isha kaaga dhaco aad u baahantahay si deg deg ah in lagaaga bixiyo oo wax loo sii adkeysan karaan ahayn haddii uu xuub sii fuulo oo araggii wax noqdana dhibka uu leeyahay qofkii arkay ayaa garanayo oo dadka markii indhaha loo fiiqo sidii waxay noqdeen dad hadda dhashay oo kaleo derbiyada ayay akhriyaan iftiinkaasay arkeen qur-aankii ayay akhrinayaan dhalasho cusub ayay u tahay
doctor maxamuud shiino dhakhtarkan oo saaxiibkayna ah aniga si gaara aan saaxiibo u nahay walaalo u nahay muddo badanna aan soo wada shaqaynay wuxuu ka mid yahay dadka dhinacan indhaha runtii dadaalka weyn ka bilaabay meel wanaagsanna gaarsiiyey waa run yacnii qayb kastaba waa horumarti laakiin qaybtan ah in wax laga qabto vetro resina vetro muxuu ahay retina oo aragga qaybta ku shaqada leh ee muxuu ahay gadaale ee indhaha yacni qaybna waa qaybta iftiinku maro qaybna waa qaybta aragga naftiisa ka shaqaysa qaybtaas oo inta badan dibadda loo diri jiray in maanta laga bilaabo isbitaalka al-ixsaan macnaheedu waxa waaye in dadaal badan loo soo maray waxaanahay physician waxaan ka shaqeeyaa clinic laakiin waxaan arkaa bukaano badan oo hypertension diabetes u badan lehna mar walba khatartaas ah inay complicationskaas la kulmaan indhaha inta badanna waa xarumaha aan kula talinaa waa indhaha inuu bukaanku indhihiisa asaskarayo qiimeeyo xilli hore ogaado intaan indhaha dhibaato ka gaarin marka xarumaha oo indhaha dhakhaatiirta u badan oo u dira bukaanada nahay marka waanan alixsaanna waxaan malaynaa hadda in tiimka fadhiya way yaqaanaan maalin walba bukaanan u wacaa inaan idhahdo bukaankaas idin soo diray runtii dadaalka aada wadaan ah inaad horumar ku samaysaan servicekii kolba shaqo culus aad soo kordhisaan wax uun muhiima maanta wixii ka dambeeya in aan cid la diri doonin laleeyahay indhaha waxba dalka lagama qaban karo munaasabadan waxaa ka qayb galay ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed culamoodiin dhakhaatiir ka kala socotay isbitaalada ku yaala gobolka banaadir iyo qeybaha kala duwan ee bulshada roobab ka da-ay magaalada baydhabo ayaa saameyn ku yeeshay dadka ka shaqaysta suuqa farsamada gacanta roobabkii ka da-ay magaalada baydhabo iyo deegaanada ku hareereysan ayaa waxa uu ahaa mid ay dadka iyo duunyada ku wada diirsadeen taasoo muddo lagu jiray kuleel daran sidaa darteed nimco kasta nusqaankeeda ayay leedahay oo waxa ay saameyn ku yeelatay dadka nugul suuqa tumaasha baydhabo oo ah meel ay ku shaqaystaan farsamayaqaanada sameysa agabyada kala duwan waxaana hadda ay wajahayaan dhibaato adag kadib markii goobtii ay ku shaqaysanayeen biyaha ka fariisteen haddana aysan haysanin wax shaqaa oo ay ka maareeyaan nolol maalmeedkooda haddaba qaar ka mid ah tumaashii ku shaqaysi jirta suuqa siigaale ee magaalada baydhabo ayaa ka barbixiyey shaqla-aanta soo wajahday islamarkaana codsaday in laga caabiyo biyaha fariistay goobaha ay ku shaqaysan jireen
maxamed cali ali areem amaad gure aliinka koo fariye waayala anasiye tungi lama jar weelaawi ah geedogii unatanaftika reebadaanay kashagaysaani badidiyo biyo noogaadi hata warhaanga biyin fidhiyan dadka idbiil ku fadaayan dhiba qaban ini heedo caalmiga ini baadijana galan gobdaana walaasnin kutariyama fadaan baadiya meelung ilaa siyaad baa riidhati oo kashagaysaay heedo caalmiga hana deerama fadaan
magaalaa mayl eree cabdullahi sheekh guudool eree mayka noolaa suuqa siigaale iyo ka ganacsada ganacsatada suuqa siigaale ku mid ahaa roobkii xalay magaalada kaquubada eed eedaan insaamay dhulkii una ka shaqaysadaani geed ortooda macal bakooriya macal meenaa meelibaroolka tumaayo kulli manaa biyogali eedaan insaamay roobkii eed eedaan insaamay qalabkii una ka shaqaysadaani qalabka bershay walqaadi geedogii la ka shaqaysaay ambiyaala ka sulaay kulli walqaadi haan intay dharaaraga ku midayiin markan geedogii la ka shaqaysaay kulli walqaadi roobkii roob eed eed eedaan insaamay horta noo banaan dadkii oo suuqa ka shaqaysadaayna biyoogun kulli may ku codsadaan maamulka koonfur galbeed may ku codsadaan inti tubooyin oo biyoogun manaa shubka hoose la bujaaya biyo noo gudbiyaan nin suubi nin caawi taasa ku codsadaan ay manaa wali kale manaa yo nin caawi koraan dhulka uni babajiini meelaa markii biyo galeen manaa derbiyaalka qashal babajiini meel kasta boxanta afar meelo shan meelo lagu bajiyi kastay meelin hatan la bajiyi hoosagnago tubooyigii wala niingiliyo manaa maamulka nin caawiyo fadaan iyo hayado caalamiga biyo horta hoob laku bi xalay lan hela fadi manaa hoob lan barluku injege waltar tare aadi tubooyin biyo biyo laku hoob laku bi manaa aadi anaga markan tan kala ma qosan hoob biyo laku bi tubooyin oo biyo wiha gala oo biyaayaan higa asan qaadayan nan insubi manaa laku soo leey suuq ngoob saddex bir afar bir hatada kulli dadka ma shaqaystaan aan ka alaw sababta ma biyo intii baka jala ma shaqaystaan hoob biyo ku baagna la wal manaa saljeed kada hun gruba hay si wala ma biil bal ku fadee xilmad ali goro leeyahay arbada walaal aha 70 ko sano jara meelin waa ka shaqaysadaan meelina ma taa biyo noo gali sawir ka shaqaysadaan male ma ilaahay seen tuugane dowladda koonfur galbeed intii niicaawada macal hay-ado niicaawiyaan dhibaato hoog lee qabna meeli ka shaqaysadaan biyo noo fadheeday meelu intii afar bir shan bir amal oo biyo fadhiyaan noloteenaan cariiri galaasa meeshay ku codsadaan intii gargaar degdeg ah indaansiy ku fadaan dad nanoobi tuboonanan geli si unka ka shaqaysananwal garabnanaysio fadaan waakisanbala maxamed ali axre maxamed abdaliil axre meelu aan tumis yeedsani ka shaqaysadaay meelun waa meel kale aan gorada ku shaqaysada kalmale biyoisin baraga hayta marka ilaahay gargaar ku faday may fadaan ani dowladda koonfur galbeed nin gargaarto ma aragne walwaalaan ku kumeeran ani biyoon loo kugraan ani nisi ya fadaan gaabki biyoon din biifada ii nin ku tala galmaana loobi ya fadaan ho ilaahay robo sulnaadan leema adii barago hayta meel ulfa dheedan on kumeeran hadan ha magay haafad magaalo koorn haafada dadka magaalo koorn ulmeel wala shaqayayni soo galayo oo baykii fadha biifa dheedan markuu meel kale aad ol kumeerayana kalmale dowladda ilaa dowladda ilaa koonfur galbeed may fadaan gargaaranaysi ilaahay robo ani biyoon loo biyo waa tahay dhegeystayaal markana kusoo dhowaada xubinta sarafka iyo suuqyada magaalada ayaan ku bilaabo sarafka lacagaha qalaada ee suuqyada magaalada jowhar ayaa boqolka doolar heerka qabashada la kalsiisanaya laba malyan sagaal boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah halka bixinta la kalsiisanaya saddex malyan oo shilinka soomaaliga ah halka doolar mareykanka ayaa la kalsiisanaya labaatan iyo sagaal kun iyo shan boqol oo shilinka soomaaliga ah halka bixinta la kalsiisanaya soddon kun oo shilinka soomaaliga ah markana miciishada haafka bariis xamsaha ayaa suuqyada magaalada jowhar la kalsiisanaya sideed iyo labaatan doolar halka haafka bariiska safaariga la kalsiisanaya lix iyo toban doolar haafka burka ayaa la kalsiisanaya shan iyo toban doolar kartoonka baastada ayaa la kalsiisanaya toban doolar tnlaasilicadeeda ayaa la kalsiisanaya soddon iyo ko dolar haddii aan intaas kaga nimaano xubinta sarafka iyo suuqyada magaalada markana xubinta ciyaaraha iyo cabdicasiis xasan cabdulle waa mahadsan tahay mikel arteta ayaa daaha ka qaaday in carlo ancelotti uu sheegay inuu rajeynayo in arsenal ay ku guuleysan doonto tartanka jabanes liga xilli ciyaareedkani kadib markii ay real madrid ka baxday habeenkii arbacada arsenal ayaa shan iyo hal kaga badisa real madrid natiijada labada kulan iyagoo iska xaadiyay samafinalka jabanes liga arsenal ayaa haatan samafinalka la ciyaari doonta b s g halka kulanka kale ee samafinalka jabanes liga ay baashoon la ciyaari doonto inter wuxauu sheegay inuu rajeynayo inuu ku guuleysto jabanes liga kooxda arsenal ayaa raadinaysaa koobkeedii ugu horeeyay jabanes liga xilli ciyaareedkani xubintiina ciyaarahan saaka wanaginta xubintaasi ciyaaraha ayaa ugu dambeysay guud ahaan warka subaxa oo aad ka dhegaysanayseen warbaahintiisna intuu socday warka waxaad ina socodsiinaysa anigoo asaar cabdi xuseen dhanka iyo farsamada oo injineer sakitan intaan ku kulmi doono warkan mid caynkiisa sida ay nabadgelyo